subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka soomaaliya al-shabaab oo weerar khasaare geystay ku qaaday deegaana hoostaga mandheera madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay dhigiisa dalka uganda iyo weerar museven madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo jowhar ka daahfuray shirkii ugu horreeyey gelihiisa cusub ee wasiirada gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo laamaha ammaanka faray xaqiijinta amniga caasimadda jowhar oo qaraxyo kusoo noqnoqdeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maantay ka qaybgelaya shirka dhaqaalaha soomaaliya iyo uganda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo ergey gaarka oo la kulmay ergey gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ka mid ah shacabka kenya oo maantay dooranaya madaxweyne cusub iyo f b i-da maraykanka oo baaritaano ku wada guriga madaxweynihii hore ee dalkaasi donald trump
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaado ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaalka agoosto sannada laba kun labayo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna xubno ka tirsan al-shabaab ayaa waxa ay weeraro ku qaadeen saldhigyo ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaano hoostaga magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya weerarada oo laba weerar ahaay ayaa kan koobaad waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo eliya oo ah deegaan hoostaga degmada ceel qaalow ee magaalada mandheera waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo laisku adeegsaday hubka noocyihiisa kala duwana wararka la helaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaalkaasi ay khasaare kala waa khasaare kala duwan oo ka dhashay waxaana ilaa iyo haatan lasoo sheegayaa in ay ku dhaawacmeen dad gaaraya lix qof oo ay ku jiraan iyadoo oon saraakiishu aysan ka hadlin dadka ku dhintay weerarka labaad ayaa waxa uu ka dhacay deegaan kale oo lagu magacaabo waraabeeye oo hoostaga magaalada mandheera kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay qaraxyo ku weerareen dhismo ay dowladda kenya ugu talagashay doorashada inay ka dhacdo balse lama sheegin khasaaraha ka dhashay weeraradan ayaa ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah gobolka waqooyi bari dalka kenya iyadoo haatan la filayo maanta in halkaasi in dalkaasi ay ka bilaabato doorashada madaxtinimada dalka kenya deegaanada intooda badan ayaa looga diyaargaroobay doorashada waxaana haatan socda diyaargarowgii ugu dambeeyey iyadoo codbixintu ay goordhow si toos ah u bilaaban doonto dhanka kalena haddii aynu eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay dhigiisa dalka uganda uweri museveni madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka uganda ayaa halkaasi waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi were museveni madaxweynaha ayaa sidoo kale maantay waxa uu ka qeybgeli doonaa madasha dhaqaalaha soomaaliya iyo uganda ee dalkaasi ka furmi doonta iyada oo ganacsatada iyo qobarada dhaqaalaha ee labada dal ay gorfayn doonaan iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga iyo kobcinta sidoo kale madaxweynaha ayaa kulamo la qaadan doona qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalkaasi uganda isaga oo warbixino ku aadan xaaladda guud ee ka dhageysan doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in uu dalkaasi ku sugnaan doono booqasho amase uu joogi doono muddo saddex cisho ah iyadoo oo halkaasi uu kula kulmi doono madaxda ugu sareysa dalkaasi uganda shalay ayuu gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee magaalada kambala ee caasimadda dalkaasi uganda waxaana sidoo kale si diiran u soo dhaweeyey madaxweynaha dalkaasi yuwera yuweri museveni iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale waxaana waxyaabaha uu kala hadlayo ay ka mid yihiin waxaa ugu horeeya xiriirka soomaaliya iyo uganda iyo sidoo kale sidii loo fududeyn lahaay ganacsiga iyo waxyaabaha kale ee labada dal ka dhexeeya xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu safaro kala duwan ku kala bixiyey dalalka deriska iyo sidoo kale wadamada kale ee soomaaliya xiriirka wanaagsan la leh isagoo ilaa iyo haatan gaaray dalal gaaraya waa dalal tiradooda ay ku dhowdahay ilaa iyo sideed wadana dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawo xuseen ayaa waxa uu daha furay kulankii ugu horeeyey ee golihiisa cusub ee wasiirada waryaheena mahadkuara ayaa jowhar kasoo warramay abdilaahi xuseen guudlaawe ayaa dah furay shirka bambaxa golaha wasiirada ee dowladda hirshabeelle shirkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed guddoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed iyo ku-xigeenadiisa xubnaha golaha xukuumadda la taliyayaal sare iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa daafurka shirka ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada hirshabeelle cabdulqaadir cabdulle xooshow waxaana uu ka warbixiyey ahmiyadda shirka koowaadda golaha wasiirada cusub waxa uu noqon doonaa mid iftiimiya xaaladda lagu jiro laguna falanqeyn doono qorshaha xukuumadda dowladda hirshabeelle waa qorshihii la ansixiyey waxay noqon doontaa mid lagula xisaabtamo golaha wasiirada hadduu alla idmo waxaa shirkan uu qoto dheer uu saari doonaa heerka abaabulka iyo wada shaqeynta golaha wasiirada sidaad ogtihiin golaha wasiirada waxaa la doonayaa marna in wasiirka wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenku ay si dhow u wada shaqeeyaan marna wasaaradaha siday iskula shaqo dhow yihiin inay u wada shaqeeyaan oo taasna ay noqoto isfaham iyo runtii iyo isku tanaasul in meeshaasi uu ka yimaado haddii taasi la heli waayo wada shaqeyntii ayaa xumaan doonta la taliyo sare ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow iyo la taliyo sare ee xafiiska madaxweynaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa dhankooda ka hadlay shirka hadda golaha wasiirada ahee la furaayo oo gardaadinta ambaba bambaxa waxa lagu magacaabo magacaad rabtiin u bixiye waxaa ay ilaata wuxuu ku soo aadayaa xilli xukuumadda federaalka heshaha la ansixiyey ayuu ku soo aadaya wuxuu ku soo aadayaa muddo isjiidjiid dheer kabacdi ee dowladda soomaaliyeed ay gashay oo ugu dambaystii madaxweyne iyo xukuumad maanta ay jirto oo federaalka ay jirto ayuu ku soo aadaya waxa la soo marana waa ogtihiinoo ka sheekayn ma rabto marka aniga oo salaan idinkaaga sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo markaan soo baxayo u sheegay inaan hirshabelle u socdo u sheegay waxaa sloganka amba muxuu ahaa ereyada ugu muhiimsan ee muxuu ahaa u ah halkudhiga u ah marxaladan oo madaxweynuhu sheegay waxaa waaye soomaali heshiis ah caalamkana heshiis la ah soo saas ma ah arrintaas waxaa ka dhalaha ila tahay hirshabeelle heshiis ah dowladda federaalkana heshiis la ah soo saas ma ah ilaa waa ognaha mashaakilka jira intuu la egyahay hirshabeelle heshiis ah iyo waxaa la iska rabaa iyo hirshabeelle dowladda federaalka heshiis la ah marka hal la heshiiyaa lagu heshiiyey marka waxaa waaye la iska ilaasha khilaaf wixii farsamo u baahanna waa la geli doonaa insha allah wareegteen xafiisyaad la wareegteen howlwadeenaad la wareegteen sharciyadaad la wareegteen guryo dhisan iyo xafiisyo kaamil ahaad la wareegteen intiina badan marka waxaa laydinka rabaa dabaahasha siday u dhaqaaqi laheyd iyo in la socodsiiyo madaxweynaha wuxuu dhihi jiray annagu waxaan falaynaa jilqab laakiin markaan jilqabkaan anagu aan fallan ragaa imaa doono oo jilqabka anagu aan falnay aa beerteeda tacba doona de waxaa laydinka rabaa marka jilqabkii la fala beertiisa inaad tacabtiinaa laydinka rabaa intaas markaan uga gudbo qaabka oo golaha wasiirada iyo iyo maaragta aan uga jeedo waxay laheyd hirshabeelle oo soo maray caqabada aada u fara badan golihii wasiiradu xukuumadii ugu horeysa waad ogeedeen waqtigeedu aada ayuu u gaabnaa oo muddo toddoba bilood lix bilood ayuu ahaa tii ku xigtay waxay la kowsatay oad ogtihiin nabaddiidkii oo jidadka xiray dhibaato badan oo timid horumarkii oo laga shaqayn waaye iyadoo aadna haysata dhibaatadaas haddana coronavirus aa nooga daba yimid culays fara badan iyo dhibaato tilaab laga qaadi waayey ayay soo martay ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa golaha xukuumadda kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka shaqo ee loo dhaariyey waxuuna baarlamaanka ugu baaqay in ay kula xisaabtamaan waajibaadkooda shaqo midnimo helno oon khilaaf iska ilaalino oo naqanno ummad isku duuban go-aankeeduna uu yahay hirshabeelle la wada leeyahay horumar dhabana gaarto inaan go-aankaas qaadanaa nagala rabaa oon khilaafka iska ilaalino qodobka labaad xukuumadda waxaa laga rabaa waxqabad muuqdo inaan la nimaado haddaan waxqabad muuqdo lala ibna lala imaanin hadda bulshadu qanci meh haddaan bulshadu qancinna waxaa xaqiiqa ee mas-uuliyaddii aan haynay aan ka been sheegnay waxaad arkayseen ee wadaadka meesha maaragtay wacdiga ka soo jeediyey ama guud ahaan dad wada cilmi iyo caqli u saaxiibaa tihiine ammaanadu waxay leedahay iyo waxa nagala rabo adduunkana loogala rabo aakhirana waxana hor yaallo waxaan ku gaari karnaa marka waxqabad muuqdo oo dhaba inaan la nimaado dowlad wanaag inaan la nimaado isla xisaabtan inaan la nimaado haddaan laysla xisaabtamin ee waa maqlayseen guddoonku wuxuu wakiil ka yahay baarlamaanka intiisa kaleetood asaga guddoonkiya xukuumadda inay la xisaabtamaan hadda waa saddexda kale madax banaaneed waahay waa sharci dejinta iyo maaragtay garsoorka iyo xukuumadda in la xisaabiyo diyaaraan unahay guddoon iyo maaragtay cid kasto ee maaragtay aad danaynayso xukuumaddan waxaan rabnaa in lala xisaabtamo
dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan oo ay ka wada hadleen xoojinta taageerada hay-adda qaramada midoobay ee siisa soomaaliya wakiilka qaramada midoobay ayaa ugu hambeliyey ra-iisul wasaaraha ansixinta xukuumadda iyo sidoo kale barnaamijyadeeda oo shalay ay dhowaan meel mariyeen golaha shacabka isagoo xaqiijiyey sida ay uga go-an tahay qaramada midoobay in ay xoojiyaan taageeradooda ay siiyaan dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa u mahad celiyey qaramada midoobay taageerada ay la garab taagan yihiin soomaaliya iyo xukuumaddiisa ayna diyaar u yihiin inay si dhow uga wada shaqeeyaan xaqiijinta iyo sidoo kale hiigsiga foga guud ahaan warkiisu waxaa dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddii wararka iyagu sheegaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internet ku leenahay ee radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel